dowladda soomaaliya ayaa dhowaantan waxa ay sheegtay inay ka xuntahay sicir bararka cuntooyinka quutul daruuriga ah kadib markii doolarka oo wax lagu iibsan jiray uu qiimihiisa hoosu dhacay dowladda ayaa waxa ay sheegtay in tallaabooyin deg deg ah ay ka qaadi doonto xasilinta sarifka lacagaha qalaad balse weli taasi waxba kama aysan bedelin culayska sicir bararka uu nolosha ku keenay maxamed cabdi sandheere oo jooga washington ayaa khadka taleefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray salaad cilmi axmed oo ka mida ganacsatada dibadda wax ka soo dhoofiya ee magaalada muqdisho wuxuuna ugu horreyntii wax ka weydiiyey bal inuu ka waramo xaaladda haatan uu suuqu ku sugan yahay bismillahi raxmaan raxiim maxamedow xaaladda suuqu ku sugan yahay haddaan kaaga waramo suuqu horta meel joogta male waxyaalihiisu waa isbabedelaan ama cuntada ha ahaato ama sarifka lacagaha ha ahaato ama qiimaha alaabtu ha ahaato wax joogtaah oo meel ku go-an male ayaamahana sixir barar waa jiray doolarka oo hoos u dhacay iyo cuntooyinkii iyo waxyaalihii kale oon weli isbedelin oo meeshoodii jooga arrintaas balance la-aanta ay waa jirtaa waan gartay marka inta badan markii doolarka uu kaco suuqyada kale ee caalamka ascaarta badeecooyinka way la kacaan hadduu degana way la degaan maxaa soomaaliya ka duwan marka loo barbardhigo suuqyada caalamka aad baa umahadsantaha waa su-aashaas waa muhiim horta runtii wadamadu waxay leeyihiin control iyo baanan mar kasta iyo xukuumado la socda oo controli kara mar walba oo gacanta ugu jirto lacag ama ay uxisaabsan tahay marka saasaa keeni karta in wadamada kale ay controlaan qiimihii ay isku celiyaan marka doolarku kaco in cuntada iyo ascaartu la kacdo iyo qalabkao dhan markii ay dhacdana ay la soo degto marka halkan waxaa moodaa xoogaha heerkaas inaynan maadaama aanan bangi dhexe oo shaqaynayo weyn aana haysan oo saxa lacagta lafteedii oo under control aan ahayn oo dawladdu aysan u wada controlayn ama wax hadda ay ku baysgaraysanto ay ku shaqayso oo marna ay la kacdo marna la damto oo lagu qiyaaso aan lahayn waan gartay marka waan ogahay in shacabka danyartaahi ay cabanayaan iyagoo sicir bararka jira dartii la ildaran ganacsatadu iyagu wax dhiba ma qabaan oo ay maanta ka cabanayaan marka la eego suuqa magaalada muqdisho runtii way qabaan oo marka shaygan kuu yaalla uu gadmi waayo ama qiimo karo uu joogo ama mataqaanaa dadkiiba hagadan waayo dhib waa qabaan tan kale wax kasta oo qof kasta oo miskiina khuseeyaa way khuseeyaan qofka ganacsadahana waa labadoodu waa isku nool yihiin waa isku shaqeeyaan sababtoo qof walba rubacaa sonkortahay maanta inta uu joogo gurigaagay soo gelaysaa ma dhici karto gurigaaga inaa ninka ganacsadaha gurigiisa cuntaa laga cunaa cuntadaas laga cuno waxay taabanaysaa gurigiisay taabanaysaa ninka madaxda way taabanaysaa qof kasta way taabanaysaa ascaarta suuqu markay isbedesho ama kacdo ama dhacdo waan gartay marka haddiiba uu doolarka qiimihiisii hooseeyo ganacsataduna dabcan qiimahaas ay wax ku soo iibsanayaan maxaa markaa keenay in weli ascaartu ay samada joogto oo micnaha qiimihii badeecooyinku uuna hoos soo degin waxaa sababaya runtii iyaga meel buu u joogay ganacsatada oo waxbay kusoo gadeen wixii yaraayo ay kasii raadinayeen marka iyagu aan xisaab lacagtii ku socon oo wax controli uusan jirin hadday hoos u dhigaan oo dejiyaan waxa weeye ma helayaan wax haba yaraatee faa'iidaha oo ugu jiraya ma jiraan ha ka sarrayso heerka markaas doolarku joogo oo hala moodo wax qaaliya laakiin meeshii ay kusoo gadeen wixii ay ka raadinahayeen ayay weli ka raadinayaan marka uma suura gelayso hadday iyaguna hoos u dejiyaan doolarka ay kusoo gadeen ay khasaare kusii gelayaan laftooda waan gartay haddaynu ka hadalno cuntooyinka waxay u dhexeeyaan wax dibadda laga keeno iyo wax dalka gudihiisa ka soo baxa gaaraan ha ugu badnaadaan cuntooyinka beeraha soomaaliya ka baxa ma jirtaa hab ay dadweynuhu ku yarayn karayaan ku tiirsanaanta cuntooyinka dibadda laga keeno oo ay ugu baydhi karayaan cuntooyinka waddanka gudihiisa laga helo waa su-aal aada muhiim u ah bal marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormariyo dadka beeralaydahi ma helaan horta wax caawima ah oo qaabkii dawlad wax looga heli jiray oo looga kaalmayn lahaa si wax soo saarku mataqaana ay ugu dhiiradaan dadkaasi waa dad gacanta iyo wax lamida ku fala dadkan hadda cuntada waddan gudihiisa kasoo saaraya dadkuna way cunaan runtii markaas yiriso cuntada gudaha inkastoo weli ay fara ku hayso cuntada dabadda laga keenayaa aad bay u fiicnaan lahayd in la baro dadka cuntada waddanka ka baxda inay cunaan oo laga maarmo cuntadeennu waa ka caafimaad badan tahay waa ka wanaagsan tahay quality aan waa ka fiican tahay sababtoo cuntadan banaanka laga keenayo wax alla waxay tahay lama arko laab ma lahan ama control lasoo mariyo markay soo degahayaan oo kale oo cid controlshaa ma jirto marka dadka waa uga caafimaad badan tahay dhaqaale ahaanna waa uga fiicnaan lahayd laakiin mushkilada jirta waxa weeye waa arrintaas la wada arkayo baasto ama bariis ama wax lamida oo banaanka laga keensanayo oo wadankii aan ka bixin oo lacag adiga adiga kaaga sii baxayso lacagtaasi waxa weeye dadkii unbay ka imaanaysaa maaha wax ama dadkiina xoola ma dhowrsadaan tan kale dawladdii male qaab ay u caawiso adduunyada waa aragtay qofka wax soo saara haddii xataa waxa suuqu markaas uusan ka qaadanayn wuxuu u baahan yahan xukuumad inta ka qaadata oo qofkii lacag u celisa uu qofku ku dhiirado lacagtii haddana inuu wax kale kusoo saaro marka taasi meeshii way ka maqantaa runtii qaababkii loo taageeri lahaa ama qalab ha noqoto ama cuntada laga gado ha ahaato oo sicir fiican laga siiyo meel la dhigo kadibna dadka la sii siiyo ama laga gado waan gartay marka hadda hindisahan ay dowladdu waddo waata sheegtay inay guddi u saarayso xal ma keenayaa adiga aragtidaada maadaama aad tahay ruux aqoon u leh sida uu suuqu u shaqeeyo waxaan filayaa inay muhiim tahay mas-uuliyadda ka saaran xukuumadda in ay aragto oo sidaasay hadda guddiga ugu saartay waa muhiim sababto ah waddan walba dadka mas-uuliyaddu saaran tahaa dhibaatada dadka soo gaaraysa iyo qiimaha iyo suuqa iyo wax oo dhani way khuseynayaan marka waxaa laga yaabaa ma umalaynayo hadda habab kale haddaan la isticmaalin wax dhaqsaa in laga bedeli karayo laakiin ayagu dadaalkoodii iyo xilkii ka saarnaa unbay aadayaan maahane waxaan u malaynayaa lacagtuna soomaaliga ay lafteedu aad bay usii yaraanaysaa waxa way duugowday way baaba'san tahay inay bedelaan waxaan u malaynayaa in la bedelo in lagu khasban yahay si qiimahan iyo waxaana iyo lacagtuba wax control iyo number le ay u noqdaan tan kale waxaa keenaya waddanku wax hadda uu dhoofiyo male oo mataqaanaa lacagtiisu ay ku hagaagto waa un waxyaala yarar waxa waddanka ka baxa xoolo iyo wax lamid oo xilli ku socda iyaguna marka wixii soo gelaya maadaama ay badan yihiin oo wax dhoofaya aysan jirin lacagteeni waxa weeye waxa jabinaya oo qiimo la-aanta ka keenaya saasay noqonaysaa lafteedu ama doolarku u warwareeganayaayo mar walba uu dhinac ugu guurahayaa iyo lacagaha badan oo mataqaanaa ama markii mushaarka la siiyo dadka qaarkiis ay mushaar helaan ama hay-ada gudaha soo galaan waxa badanaya doolarkii soo gelayay marka markii uu bato wuxuu qiimo ridayaa lacagtii soomaaliga ahayd mar marna asagii baa qiimo dhacaya markuu yaraado kaasi waxa uu ahaa salaad cilmi axmed oo ka mid a ganacsatada dibadda wax ka soo dhoofiya ee magaalada muqdisho khadka taleefoonka wuxuu ugu waramayey maxamed cabdisandheere oo washington